kulankun iyo weliba shir gudoomiye ay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya kaasi ay ku qeyb galeen saraakiil kushal dareereen haana kumid a hay-ado ammaanka dalka weliba kulankantiisa dareeri lanku hadal ay ka horseedo walyaabo qarxow halistiyo leyin iyo saameynta bulshada kaweeldhadaayana kulanka markiisa dhammaadii weliba warbaahintan ku warbiyey walyaabo lanku hadalay agaasimuhu guud ee wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed maxamed yaasiin cabdulaahi maanta magaalada baydhabo waxaa nagu soo booqday agaasimihii saama ee federaalka agaasimo daahir iyo tiimkiisa iyo madax ka socota hay-adda ummaas soomaali kulankeena maanta wuxuu daarnaa in laisaga xog wareysto xaaladaha arrimaha man issueska ama xaaladaha waxyaabaha qarxa ee waddanka ka dhaca guud ahaan gaar ahaan stateka koonfur galbeed waxyaalihii horumarada laga sameeyey iyo guud ahaan wada shaqayntii ka dhexaysay hay-adda sayma federaalka farceeda koonfur galbeed wasaaraddii amniga koonfur galbeed iyo guud ahaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha walxaha qarxa ay ugu horeysay hay-adda unmaas oo maanta kulankeena goobjoog ka ahaayeen waxyaalaha kulanka la isaga wareysta waxaa ka mid ah shaqooyinka hadda ka socda guud ahaan deegaanada koonfur galbeed iyo tiimam ka shaqeeyaan iyo qeybaha kala duwan sidii loo sii horumarin lahaa hadday ahaa lahaayeen dhinaca wacyigelinta iyo hadday ahaa lahaayeen ka hortaga waxyaalaha qarxa sidii loo sameyn lahaa iyo waxyaalaha qarxa haraadiga haddii la qabto sidii loo burburin lahaa iyo guud ahaan wada shaqaynta guud ee ka dhexaysa heer federaal iyo heer state iyo sidoo kale dadka naga taageera ay ugu horeysay aad onmas sidii loo horumarin lahaa wada shaqaynta iyo guud ahaan warbixinada sida laisugu dhaafsan lahaa agaasimaha iyo tiimkiisana si qurux badan ay warbixinta noogu soo bandhigeen anagana caqabadaha iyo way forwardka iyo howlahan sida lagu horumarin lahaan wixii xaggeenna ah waa siinay waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay raah maadaama waddankeenna waxyaalaha aadka u saameeyey ay ka mid yihiin haraadiga qaraxyada iyo khataraha ka imaada qaraxyada oo mar walba soo laalaabta si improvement loogu sameyn lahaa loogu hortegi lahaa hadday wax dhacaanna sida loogu dabategi lahaa hadday jiraan waxyaalo cusub oo qaraxya waddanku soo galay warbixinada oo sida loo heli lahaa iyo sida loo burburin lahaa guud ahaan gebagabadii kulanka kureed weliba saraakiilii qaybta ku hayti shirka iyo booqasho kaseedana xafiisyada wasaaradda amniga gudo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya siyoon kormeerang meelo bulshada lanka adeegowa